wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabelle cabdi daahir guure karoore ayaa maamul cusub u magacaabay degmada muqokori ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada muqokori ayaa loo magacaabay maxamed cabdi mucow gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa loo magacaabay xasan makaraan cabdi gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa loo magacaabay maxamed cabdulle waasuge gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa loo magacaabay maxamed sharaawi fiidow afrax iyo cilmi sharaawi tiifow oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska degmada muqokori ee gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure karoore ayaa faray hay-adaha amniga iyo bulshada in lala shaqeeyo maamulka cusub si uu u guto waajibaadka loo igmaday